waa tahay akhyaarta hawada nagala soconaysaay waxaa maanta magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug sida wararka haatan kusoo dhacaya warqabadka websiteka cegaag online ay sheegayeen in halkaasi uu maanta qaraxay ka dhacay ku hor dhawaato duhurkii ah haddaba qaadka teleefonka ee magaalada gaalkacyo waxaa haatan si toosa ugu jeestaa farxiye maxamed cismaan oo ah saxafiyeed ka howlgashaha idaacadda radio gaalkacyo oo haatan ku sugan isla gobolkaasi farxiyo bal waxaad faahfaahin naga siisaa qaraxa goordhaweyd ka dhacay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug
aad baad umahadsan tahay cali bajar balqanimadii maanta waxaa gaalkacyo qeybta koonfurta ee maamulka galmudug state ka dhacay daweyn qaraxaasi waxaa loola dan lahaa talimaha qeybta booliiska maamulka galmudug cabdi qoray mudan cabdi qoray inkastoo qaraxaasi uusan madbaysan khasaare kasoo gaara taliyaha balse khasaaraha uu geystay waxa keliya oo iminka si rasmi aan uga tilmaami karaya gabar ayadu meesha ka agdaweyd oo maaragtay wadada mareysa ayaa qaraxaasi uu dhibaatooyin u geystay waxaana la sheegay qaybo jirkeeda kamid a sida lagaha oo kale inay wax ka gaareen balse qarax kalena wax qaraxaasina dhibaatooyin kale iyo khasaare kale uu geystay weli waan nama soo gaarin waxaana ilaa hadda saraakiisha galmudug state ay noo sheegayaan in nin uu qaraxa geystay isagoo qaraxaasi kusoo tuuray meel uu maaragtay joogay taliyaha ciidanka cabdi qoorey galmudug maamulka galmudug waxayna sheegaan ilaa hadda inay ninkaasi ku raad joogaan balse aysan haynin ilaa hadda ninkaasi ayna ku raad joogaan ay baaritaan wadaan farxiyo qaraxa ma qarax dhulka nooca lagu aasa arrimuudka laga hago mase qaraxan bambaan uu haayo gacanta laga soo tuuray
camiyo qaraxu wuxuu aa qarax bambaanaha oo gacanta laga tuuray waxaana ay ula beegsaday ninka dalka qaraxa sameeyey meel uu ku sugnaa isla marhaantaasina uu ka shaahayay taliyaha qaybta booliiska maamulka galmudug cabdi qoorey farxiyo ma aha markii u horeysay ee qaraxyadani ay ka dhacaan magaalada gaalkacyo ama dhinaca mudug ha ama dhinaca koonfureed dhinaca waqooyi haato ilaa iyo iminka horta ma jirtaa cid si rasmi u sheegatay qaraxyadan haatan soo taraya ee ka dhacaya gaalkacyo
si rasmi a u sheegatay horta qaraxyada gaalkacyo ka dhacaya ilaa hadda ma jirto isla marhaantaasina mas-uuliyadda qaraxyada gaalkacyo ka dhacaya la saarayo balse markaa dadka siyaasada falanqeeya ee gobolka mudug jooga aad wareysatid waxaa kaaga soo baxaya intooda boq intooda badan boqolkiiba sagaashan in qaraxyadan mareegan ee magaalada ka dhacaya ay ka dambeeyaan kooxda al-shabaab oo si qarsoohiya magaalada ugu jirta farxiyo labada maamul ee galmudug iyo puntland ee dhinacan xukuumadda dowladda puntland aan idhaahda ee maamuladooda ayaga laftooda waxaa ka dhexeeya gorobtan la odhan karo dhinaca siyaasada ama dagaalaba toddobaadyadani dhex marayay arrimahaasi dadka siyaasada falaqeeya laftooda miyaanay u loo aaneyn karin farxiyo
horta run ahaantii arrimahaas looma aaneyn karo dagaal magaalada uu ka dhacay labada maamulna waa isku dhaceen balse amuurahaasi xanuuntooda ayaa weli lagu jiraa inkasta waxaa loogu aaneyn jiray qaraxyada labada dhinacba ka dhacaya inay maaragtay labada dhinac midkood yihiin looma aaneyn karo sababtoo ah labada dhinac waxa ay had iyo jeer ka wada hadlaan inay amniga magaalada gaalkacyo iyo dood ahaanba gobolka mudug ay isla sugaan maadaama labada qayboodba haddii ahaan lahayd qaybta puntland iyo qaybta galmudugba ay labadaba qaraxyo maaragtay si maaragtay hoose loose abaabilo ee uga dhacaan oo ay jirto inaani walba qaybtan galmudug ee waqooyiga ay ka dhacaan in dadka madaxa loo soo degto mas-uuliyiinta ee isha ka ah bulshada dhexdeeda isla marahaantaasi inta badan waxyeelo loogu geysto ayagoo bastoolado loo adeegsanayo wejigana lasoo duumanayo sidoo kale qaybta galmudug ayaa iyaduna ka dhicin oo sidaas oo kale khasaarooyin ah